Maamulka dowladda hoose ee degmada Burco bulshada ka dhaqan magaalada Seyte wayba ankabaaqana inuu biyan canshuurta ka waajibta gudoomiyaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo kulan warbaahineed ka qabaday xafiiska dowladda hoose ee degmada Burco iyo wayba use baaqan diray shacabka waxaa maanta noogu daran dhulka seesan ee mulkiyadaysan dadka dabadaha joogay dadka gudaha joogaba ay leeyihiin oo qaarkood ay dhibba ku hayaan jaararkii oo garan waa ka baxay oo seesan oo xitaa cagafta haddaan ku jira la odhanaya dad baa leh dadkaasina waa seeskaygii waa burburseen la odhanayo horena waa uga digni maantana waa ku celinaynaye seesaskaas iyo geedharkaa waaweyn ee dadku seesteen ay ku leeyihin mulkeedaha waxaa laga rabaa cashuurtii ku waajibtay waxaana laga rabaa mar labaad inay hagaajiyaan oo qurxiyaan oo garan ka guraan si ay nabadda iyo mataqaanaa badbaadada dadka jaarka ahi ay uga badbaadaan in badan baanu halkan ka sheegan maantana waa ku celinaya waxaanu leenahay muwaadin waxaad waddo wanaagsan ku doonayso oo magaaladu horumar gaadho ku doonayso oo tadawurkii magaaladu ka muuqanayo markaad si hagar la-aana aad u soo bixiso cashuurta sanawiga loogu leeyahy had iyo jeer sida qaalibka ah dadka qaar waa dad wanaagsan oo iyagoo aan dowlad hooseba u tegin ama buurgelin bay xafiisyada intay imaadanba cashuurta si wanaagsan iska bixiya dadka qaarna labaatan iyo in ka badanoo sannadoodba cashuurta laga soo saarinaya weliba dadkaasi waxay u badan yihiin dadka wax haysta xaqiiq marka laga hadlo waalidku xaq waxa uu nagu leeyahy markuu cashuurta bixiyo inuu nagula xisaabtamo odhaa maxaa lagu qabta cashuurtii haddiise laakiin muwaadinkii waxba soo bixin waayo dee cashuurtii ma baaqato annagana xaqna laguma laha magaaladii bay hore marin waayeen iyo wax la mida maanta laga bilaabo intaa sanadka ka hadhay bilaha yar sanadka ka hadhay qofkii cashuurta lagu leeyahay hadduu qurbo joogo hadduu dalka joogo soo bixin waaya ogow muwaadin kama rid dadka waa ku celcelinaa taa ma soo caban kartid waxbaa layga qaadan ma odhan kartid dan guud baa noo fasaxan inaanu ka dhigno waa ku celcelinaynaa waxaanu ka wada hadlaynaa waa cashuurtii waxaanu se ballan qaadaynaa inaan lagugu qabsan inaan xumaan inaan qof kala boobin inaan dhulkaagaasi uu daryeel noqdo maamulkii sheegay in canshuurooyo inaska jaran minata dhululka iyo tan ganacsiyada shaldumo wayna lanka baaqay ina sidanka dhaqsiha badan yo ka biyan dhammaan canshuurogaasayti